kaamka baahidiis waxaa waaye goob caafimaad ma lahan mashidaan rabnaa ciyaalka markay xanuunsadaan magaaladan u cararnaa meel yar hadda oo noo dhow ma lahan aan taa kula cararayn farmashiib allah ka dhige marka waxaan rabnaa inay goob caafimaad noola keeno meel ilmaha aan geysano sida caafimaadka shan caruuraan dhale magaaladan waxaan ku umar kaamka saato maxay aheed waan rafaadsanahay maxay ahayd cunugta waa iga xanuunsan tahay maxay ahayd dhibaatooyin fara badan kaduudi waan ku war ana kaduudi qaba aad baan u xanuunsanahay aad baan kaamka uga rafaadsanahay marka umuleysyaa kaa umliye umulso bilcaan kaamka maxay aheeday waa rafaadsanya aad buu u rafaadsanya bilcaan umulso aga umulso maxay ahayd maya maxaa lagu adeegsada qalab noocay markaa umuleysa sakiina cunuga xudunta looga goo umulisada kaamkaa nahay kaamka saatu waxaa waaye sideed saac habeenimo ayaa la i kicinayaa qof baan ka soo umulayaa qofkii umahaayo manqas sakiinaan ku umuliyaa ilaahay caadilka waa ii dadaala wax hadda oo maanta aan qabo kale oon la kulmo oo dhiigbaxaya waxaas ma aan arkin laakiin marmarkoo qof iska suuxo waa jirtaa isbitaal waan u baahannahay daryeel kale waan u baahannahay aya nooc waxaan u baahnayn wixii umuliso amase qof xanuunsada loo qaban lahay waan u baahannahay oo daawo ah aya nooc waxaan u baahnayn ma jiro kaamkaanaan degannahay saddex sanaan inta degannahay ilmahaan ku umuliye hadda way socdaan kuwii labaad ayaan ku umuliye hade wakaa hade dhaqameedaan nahay oo kaamkaan reerbaad
dadkan barakacayaasha ah waxay ka soo barakaceen tuulada la yidhaaho saatu oo ku taalo dhasheeg waama afkiiso waxay soo barakaceen laba kun lix iyo tobankii abaarihii inta badan waxay u soo barakaceen abaara dadka meesha deggan oo hadda soo barakacay saddex qaybood waa dadka labaad waa xoololey xoolihii ha ka baaba'ay wakhtiga abaaraha laba kun lix iyo tobankii dadka kale waa beeroley beerihii laba qaybay noqdeen maray biyo galaan iyo maray abaar tahay hadda biyaha ku jira markii hore abaaray ahayd oo loo tabci waaye sidii roobka loo sugaayen haddana biyaa buuxsan ugu daran haweenka haweenka waxa waaye markay ay dhalaayaan wax caafimaad oo meesha u dhow ma laha sidaas allaankan sakiinta la isticmaalaa qoladii baadiyaha umulasooyinka baadiyaha isticmaalaan sakiintooda iyo malmalkooda ay soo qaataan dhibaatooyin infection iyo mar walba hadda qaara bararsan oo jooga oo guud ahaan barakacyaal aad u badan kismaayo iyo dad ritaanaysa qaxootiyadii ka soo laabtay way jiraan waxay degan yihiin kaamam kaamamka ay degan yihiinna kaam walba goob xarun caafimaad oo la xiriiri karo oo u dhow masaafo ah way jirtaa guud ahaan wasaaradda caafimaadka qorshaheeduna waxaa weeye in qof walba uu ku helo goobtiisa adeeg caafimaad laakiin caqabadda jirta waxay tahay kaam maanta meel bannaan oo buushash ka dhisan yihiin oo aan deganaansho rasmi ah aysan ka hirgelaynin lagama dhisi karo xarun caafimaad oo rasmi ah dadkan waa dad soo barakacay waa dad soo barakacay waxayna ka yimaadeen ama tuulooyin ama ama maxaa la yidhaahdaa magaalada gudaheeda meelo kale oo bay ka yimaadeen meeshay doonaan bay ka yimaadaan ama tuulooyin bay ka yimaadeen magaalooyin kale oo xuduud la guud ahaan soomaaliya ay ka yimaadeen